wararka ka imanaya magaalada afgoy ayaa sheegaya in nin dhowaan sheegay inuu ka soo goostay ciidanka soomaalida ee lagu tababarayo eritereya in lagu dilay halkaasi habeennimadii isniinta ninkan oo lagu magacaabi jiray cabdimaalik cabdulaahi xaaji xasan ayaa abbaa ninkaasi cabdulaahi xaaji xasan oo wariyahayaga caashe ibraahin aadan uga warramay sida ay wax u dhaceen wallaahi wiilka horta waxa waaye qadar allah ku dhacday wiilka ciidamadii eritrea kasoo gooston kumid ahay muddo oo adiga labaatan maal labaatan maalmood camal oo joogaaba isaga dham marka marka wiilal ay saaxiiba yihiin ay isla jijireen waa isla casheeyeen xataa waa israaceen adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay waa iskhilaafeena layidhi tooreeyaa lagu duray wadnaha halbowlaha midaa ugu dhacday midna beerka ugu dhacday laba tooreeyaa lagu dhuftay laba tooreeya ku dhacday aniga wiilaa isoo wacay wuxuu yidhi niyo wiilkaaga halkaan yaalaan ujeeda oo naf bixi rabo baabuuran saaraa niyo soo baxay igu imaa intay joogtaa meel hebelan joogaa waa soo cararay anoo soo socdo oo meel laaba soo maraayo bokolle xilli oo shan saac benimayn aheyd mootona mayni baawarna maynin oo wakti xunay aheyd xaafad gadaalaan kasoo baxay anoo soo socday yarkii wax dilayaaba igu hor yimid iyo afar kale dilka goormuu dhacay xali mee habeen hore shan saac marka shalaa la aasay shalaya la aasay waa gartay marka maalmahan isla socdeenaad tiri hore ma u wada socon jireen aa hore maba isku kasi jirin maxay maalmahan u wada socdeen marka haddii aad meelaha xuuraamisay kolley waa saaxiibeen oo dhalinyaro oo ninkaan wiil ay saaxiiba ahaan jireen oo ninkaan ninkaan la jiray micnaha qofka ani aa saaxiib ilayn qofka kaloo la jira caadi waa mogtahay waa raaci kartaa haye marka barnaamij noocaasa waay kolley micnaha wax kaloo baaritaan dheerna wiil masii gelinba hadda baaritaan wixii aan dowladda ku shuqul leh haddaa la baaraa dilka waxau ka dhacay suuqa jaadka afgoye suuqa ka dhacay suuqa jaadka afgoye ka dhacay kolley baarisaa weli socoto annaga hadda qof aan leenahay hebel aan micnaha barnaamijkan ka dambeeyay aan leenahay malaha weli baarisaa socoto c a d baaritaanka waa wadaa howsheeda waa lagu jiraa wixii raada soo baxana kolley waa isu sheegayna kolley wixii ka dambeeya hadda kadib waxaad iiga warantaa marka wiilkaaga goormuu ka soo noqday eritrea oo uu afgoy yimid labaatan maalmood oo juusta u jooga afgoy etoobiya soo joogo isoo waay maqallaan joogaa wilniyo aniga ciidankii waa fahmi waay waa kasoo goostay tababarka hal sana iyo toddoba bilood ka hor uu noo dhammaaday waa soo baxay meeshaan joogaa lacag ma haysta ogow lacagaan u diray waa soo waday meel la yidhaahdo maqalla oo aan kasoo waday waxaan keenay meel la yidhaahdo samaara meel la yidhaahdo muddo joogay nin sargaala meesha kasoo waday lacagaan ku bixiyey jigjigaa la keenay jigjigoo kasoo baxay hargeysuu imaaday dowladda garow ay qaabishay garow waa qaabish waxay dhahen niyo ninka intuu noo joogaa dowlad uu noqonaa askartaan oo ka tirsan yaha dowlad waa dowlad soomaalina waa soomaali marka waxaa idhaani ninkaan ciidanuba ka tirsanaa ciidankiisa oo kusoo goostay bal annagana intaas sana uu naga maqan yahay mana arage soo fasaxay raa imaadeen lix maalmood oo meesha joogay waa la soo waday waa soo baxay afgooyuu yimid labaatan maalmood oo joogo marka muddo intee la eg ayuu tababarkaasi eritrea ka socday ama uu u tegay uu ku maqnaa
laba sana iyo afar bilood ayuu maqnaa oo eritrea u joogay anaaba ku daraba macnaha isagoo iga dhuuntay markuu iga dhuuntay ninka ciidankan ku jira hadii layidhi nin markaba waa qasbiya marka dooba ciidanba dhex galay oo meel ku ogaay waxaa yar iska baxaan yar khalaas waa dhamaad meel lagu ogaado marka afgoy muxuu ka qabanayay ma ciidamadiiba kasoo goostay oo uu ka baxay ma si kumeel gaar u joogay muxuu afgoy ka qabanaya adi meeshan meesha hadda kusoo dhibooday oo iska ahay rag badanay ahayn keligiis masoo goosteen rag badan ay kusoo goosteen waa yimid ninkii hadduu yimidna ad macnaha ani ma burinayo mogtahay ciidankiisina waa maqan yahay weli lama keeni hadii ciidankiis la keeni laha xataa dowladda aan utagi lahayna waxaan dhihi lahay ninkaan ninkii meeshaas kasoo baxay waayo ama dowladda waa qaabileed ama waa dhaafileed hadda joogitaanka inta uu joogana kolley macnaha xeryahan booliiska iyo meelahan amniga ha ka dheeraannayo meelahaan kala hagelin sidii oo meelahaas u joogay anaaba askariya oo dhex joogayba ani naftuki askariya ayaa kula hadlahay dhegaystayaal waxau ahaa cabdulaahi xaaji xasan oo ahaa aabbaha nin ka mid ahaa askartii soomaalida ee lagu tababaray eriterea oo dhowaan halkaasi kasoo goostay oo habeen hore lagu dilay magaalada afkuuye waxaana uu warramayay wariyahayaga caashe ibraahin aadan